shirka macadka heritage oo maalintii labaad ka socda dalka jabuuti ayaa looga hadlay xaaladda soomaaliya iyo somaliland sagaal siciid faarax ayaa warbixinta noo soo dirsay shirka madasha fikir iswadaarsiga soomaalida ee soo qaban qaabtay hay-adda heritage oo maalintii labaad ka socda dalka jabuuti ayaa waxaa si aada oo hufan looga dooday arrimaha u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan su-aadada waa carmiya ayaa ka hadashay farqiga u dhexeeya dooda shirka madasha soomaalida looga dooday arrimaha soomaaliya iyo somalilan sanadkan iyo sanadkii hore sanadkii hore waxyaaba badan baa nalagu dhaliilay oo ahayd doodu hadday somalilan iyo soomaaliya ahayd dadkii somalilan ka soo jeeday ee soomaaliya ka mid ah dowladeeda iyo xildhibaanadeedi waxaas maxaa ula gashan discussion waayo taas waa na khuseeya haddaan reer somalilan kuwa doonaya in la midoobo iyo kuwa aan doonaynin waa dee wax internal ah oo ama dee gudaha ah marka tan waxay kaga duwaneed focuskii ahaa dad baa jira oo kale oo reer somalilan daris oo anigu oo doonaynin in la kala go-o imika ay kaga wanaagsaneed tani focuskii halkaa waa laga qaaday inkastoo ay dee dadka qaar ka hadleen laakiin focuskii xalkii baa laga hadlay xal xaggeynu soconaa maxaynu sameynaynaa waxay ahayd waxyaabo muhiima audienskuna wakti badan bay heleen ee waxay doonayeen ay yidhaahdaan sanadkan marka loo eego sanadkii hore rofeor afyara cilmi ayaasna ka mid ahaa guddiga ka dooday arrimaha soomaaliya iyo somalilan waxa uuna ka hadlay in aqoon-yahanadu ay si caqliyaysan uga hadleen isbedello waxaa iiga muuqday dee dabcan aragtiyadii kala duwanaa xoogaa bisayl intii hore ka duwan arrinka la xiriira aragtiyada jirta waxaa hadda soo badanaya qanaacada ah inay aada u adag tahay in somalilan ay si unilateraala ay uga baxdo soomaaliya oo ay keligeed meel aado taas waa almost waa soo waa soo gaabanaysaa waxaa kaloo iyada laftirkeeda aada moodaa inay hadda iyadana soo muuqata inay adkaanayso in dowlad la dhisto soomaaliya without somaliland yani anigu kale waxaan arkayay in bal matalan la dooda la dhaafiyo waa go-aysiiniyo ma go-ayno la dhaafiyo mawaaqifta hebla muqadasa iyo waxaan muqadasa oo laga doodo danaha rasmiga ah iyo halka soverenity ama halka madax banaaniyo taallo meesha sidii loo wadaagi lahaa taa haddii la rabo hargeysa ha laga dhiso haddii la rabo xamar ha laga dhiso haddii la rabo ayada inta la qaybiyo qaab qaabo badan oo loo qaybin karo tanzania mooda wax la yidhaaha jira nidaamyo waxaa jira dowlad hadda scotland ingiriiska isagoon xataa federaal ahayn ingiriisku waa decentralized unitary system iyo hadda scotlandku maaragtay banooniga ciyaartaa baarlamaankeeday leedahay serpenting adduunka ayadoo lays haysto oo dowladuhu ay rabaan inay kala go-aan ayaa haddana wax isugu jiraan oo danti waa isku xiran tahay marka in la kala taagnaado inaysan sii shaqayn karin ayaa anig kolley ii muuqata doctor xuseen bulxan oo ka mid ah aqoon-yahanada sida weyn uga dooday kulanka ayaa sheegay in baaxadda wixii kala dhex maray labada dhinac ay ka weyn tahay wax wakti kooban la xallin karo balse dadaaladu ay meel fiican hadda marayaan hawshaasi waxay la tahay markeli uun dhibaatooyinka nasoo na soo gaadhay mid maalin keliya lagu xaliyayo maaha iyo madal keliya lagu xaliyayo waxa weeye arrin u baahan in goor walba arrinkan la hadalhayo la iska rogrogo la eego sidii xal ku imanayo xalkuna somalilan un udan maaha ama soomaaliya keliya labadaba oo u tahay iyo soomaalida kaleba oo dee waa la joogo soomaalida etoobiya kuwii kale jabuuti kuwii kale waa la wada joogo marka waxna waa ina wada xal meel dhibaataysan akhirka way way saamaynaysaa meelihii kalena marka annagu sidaan u aragnaa waxa weeye somalilan iyo soomaaliya iyagoo xora ayay isu yimaadeen iyagoo xorana haddii ay kala dhaqaaqaan dee waxa weeye xor bay u yihiin laakiin wadahadaladani waxay samaynayaan inaan layska seexan oo sidii aan lahaa dee awr awr awrtii laysku xidhay ee xagga dambe uun sidaa sirkalka u socdaa yaanay noqonin aynu hore u soconay horusocodkaasina wuxuu ka imanayaa maskax furan maxaanku idhaha isqadarin isu garawsho iyo maxaanku idhaha xal cusub in la raadiyo taasaanan annagu interested ku nahay dhinaceeda brofesor hodan ciise oo iyadu aan ku jirin kuwii doodayay laakiin ka mid ahayd aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii kale ee dhegaysanayay ayaa sheegtay in uu jiro isbeddel fiican oo la taaban karo waxaan arkaya isbedel weyn cabashadii badnaa iyo tiiraanyadii badnayna way jirtaa laakiin mid baa muhiim ah waxaa iga baxay in aad moodid in hadalkii dadki gaar ahaan dadka maaha arrintu gacantooda ku jirto wax ka gaari kara laakiin dadka intellectualism meesha la isugu yeedhay inay horta intii hore iskaga soo dhawaadeen maadaama uu dialogaasi furmay waxaad moodaa in loo baahan yahay modeliska jiri kara ee isu keeni karana in la eego oo cilmi baaris lagu sameeyo waayo ay ku sameeyaan maaha dad technocrats oo intay warqad qoraan la iska sidaaya mooyaane wixii meel lala aado hadhow policy lagu bedelo inay noqoto kow waxa ii runtii ii caddaatay shirkan gaar ahaan markaan eegay tiiraayooyinkii iyo transitional justickii dhacay ee soomaaliya ka dhacay markasta nabar banaan oo booga korka kama dhegi kartid markii lalahaa awr kii ugu horreeyey kii dambe afka looga furo wareegayaa horta soomaali o dhan baaba saas ah oo hadda iska dabawareegaa ku jira waxaase iga baxay aniga hadda in la heli karo dialogue furan la heli karo isku imaansho laga hadli karo wixii xala sagal siciid faarax v o a jabuuti